أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa subax isniina taariikhda hijrigan ay tilmaamaysa afar iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga qodobada xiisaha badan oo aan idinkugu heyna warka subaxnimo adinkana aad ku maqli doontaan hadduu rabbi idmana waxaa ka mida howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo jubbada hoose masaajidda soomaalida ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa haawanaya kadib markii maamulka gaal trump uu raafay muslimiintii ku tukanaysay masaajiddaasi maamulka islaamiga degmada miir taqwe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada puntland ayaa sheegay in laga jartay mushaarkii ay ka qaadanayeen maamulkaas askar ka tirsan urur gaaleedka loo yaqaano qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka suudaan xilli ay kasii daraysa xaaladda dalkaas munaasabad lagu caleema saaraya malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay bulshada ku dhaqan deegaanka buusaar ee wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo jubbada hoose dagaallo saddex jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay ka dhiceen agagaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaana sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta ee la jabiyey lagu beegsaday weerar madaafiic ah oo khasaara gaarsiiyey dhanka kale wilaayada baay laba qarax oo xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ayaa lala eegtay askar ka tirsan maleeshiyaadka ridada mid ka mid a qaraxyadaasi waxaa lala eegtay maleeshiyaad roonda ku jiray halka kan labaadna lala eegtay guri ay deganaayeen maleeshiyaadka ridada kaas oo uu burburiyey qaraxaasi sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee burjaad ee hoos tagta magaalada baydhabo masaajidda soomaalida ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa haawanaya kadib markii maamulka gaal trump uu raafay muslimiintii ku tukanaysay masaajiddaas nuur cali warsame abuushaybe ayaa warbixintan inoo haya waxaa faraha ka sii baxday xaaladda ay ku sugan yihiin soomaalida ku dhaqan waddanka maraykanka kadib go-aankii uu saliibiga trump meesha uga saaray qaraarkii diidayey in la tarxiilo soomaalida cabsida haysata soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxay keentay inay xirmaan masaajidda jaaliyadda soomaalida ee ku yaala gobolkaasi kadib weerarada joogtada ah ee dadka muslimiinta uga imaanaya ciidamada socdaalka maraykanka ee trump uu ku soo daadiyey gobolkaasi muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay masaajido caan ah oo inta badan jaaliyadda soomaalidu ay ku cibaadaysan jireen oo noqday kuwa haawanaya kuna dhow inay xirmaan gebi ahaanba kadib markii ay kordheen weerarada ciidamada socdaalka silmiyiinta maraykanka ay ku hayaan dadka muslimiinta jamaacada masaajidda ayaa si la mid ah soomaalida kale waxaa lasoo wariyey inay ku nigaadeen guryahooda cabsi ay ka qabaan in la qabqabto oo xabsiga loo taxaabo maadaama ciidamo kala duwan oo u badan kuwa socdaalka lasoo dhoobay xafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin qaar ka mid a soomaalidu waxay sheegeen in si la mid ah suuqyada ganacsi ay masaajidda iyo dugsiyada u saamaysay hanjabaadii trump waxayna hoosta ka xariiqeen inay aad u yaraadeen jamaacada masaajidda ku dukan jirtay sidoo kale waxay wax aad looga xumaado ku tilmaameen go'aanka silibiga trump ee ka dhanka ah soomaalida sida suuqyada looga dareemay carmel waad aragtay tony farko waad aragtay dukaamadii qaarkood dad gadaa la la'yahay maxaan ku idhahdaa maqaayadihii waxay noqotay qaarkood in la xiro marka masaajidii hoos dhac baa ku yimid jimcadiiba ku yimid jamaacadiiba ku yimid dad badan oo imaan jiray masaajidda ayaa mataqaanaa kac baqay baqdin darteed xaafadihi u jooga marka arrintaa waxay saamaysay goobihii cibaadada goobihii ganacsiga iyo goobihii shaqada intaba arrintan hadda dabcan qof kasta oo la socdaa madaxweynaha ka soo baxday waa arrin dadka oo dhan ka yaabisay arrin laga filayay madaxweynaha ma ahayn inuu community ama ummad dhan oo soomaali la yidhaahdo inuu garbage ku tilmaamay wixii la mid ah waa arrin dadkao dhan ay ka dhidhiyeen annagana waan ka dhiidhinay statements baan soo saarnay dhaleecayn dadka soomaalida maraykan joogta waa dad soomaali americans oo sharciya haysta oo wadankan badankood intayba ku dhasheen carruurta soomaalida ah waa dad wadankan activeka oo ganacsada- eh, ganacsi ku leh waa dad eh, dhakhaatiir ah waa dad maaragtay nursing ah soomaalidu waxay wadaan isku soo baxyo ka dhan ah beegsiga gaarka ah ee lagu hayo ciidamada maraykanka waxay si isku mid ah u xirayaana dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi maadaama uu trump ku tilmaamay kuwo qashin ah uusanna doonayn inay dalkiisa sii joogaan
mahadsanid abowshayba maamulka islaamiga degmada miirtaqwe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya muddooyinkii u dambeeyey waxaa degmada miirtaqwe ee wilaayada shabeellaha dhexe si raxanraxan ah u soo gaarayay taaibiin isaga soo baxay safafka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya tobanaan toobad keenayaal ah oo soo gaaray maalmihii lasoo dhaafay degmada miirtaqwe ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa u dambeeyey yuusuf xaaji xuseen cadaawe oo muddo afar sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada gaar ahaan qaybta labaatan toddobaad guutada lixaadda ururka soddon iyo sagaalaad ee murtadiinta yuusuf ayaa soo gaaray maamulka islaamiga ah ee degmadan isaga oo qiranaya in gebi ahaanba uu ka soo baxay safka murtadiinta kana toobadkeenay falkii ridinimo ee uu ku dhacay kadib markii toobada loo qabtay ayuu la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalusa isagoo siiyey faahfaahin ku aadan toobadkiinkiisa yuusuf xaashi xuseen cadaawe ka tirsanay ciidamanka ridada ee ka yimiday haddana u imaaday islaanka jooga meertaqo waxay ahaaday ishaag qayb talaatan toddobaad guutada lixaad ururka soddon sagaalaad difaacyadaan joogi jiray afar sano ayaan la shaqeeya bisba taliye qaybtayda waxuu ahay taliye disho taliye guutaduna cali ariif u ahay taliye unugayguna waxuu ahay ninka leedaha axmed maxamed iscali aniga markaan ku biirayey nambarka waa laysiiyey qorag waa laysiiyey waa ku shaqaysan jiray meelahin walax layidhaha ayaa jira waa laygu meeleeyey markii aan adiga een dhulkan lasoo galay oo biyo caddeeye la qabanayay aan anigana isaga tegey asaan reereyga iska raacay xilligii haddaan walaayadu ay timiday aanan dudkii la cayaar cararayn qodiyda ka carar walaahi ma la xisaabi karo nolol adagay ahayd muddo adiga toban biloodaba nolol oo caariya rafaadaan ku jira maadaama aan carara yuusuf xaaji xuseen wuxuu sidoo kale ka warbixinayaa sida uu soo dhoweeyey maamulka islaamiga qaabka ay ugu suurta gashay inuu ka soo baxo safka cadowga allaah ee murtadiinta isagoo sidoo kale baaq toobadkeen ah u jeediyey maleeshiyaadka ay shalay saaxiibada ahaayeen ay weli ku harsan safka gaalnimada
nabadoonkayga ayaan la soo xiriiray halkana waxaa i keena asiga walaada islaamka ii keena diinta islaamka asaa yiri macnaa sheega xerigeeda waa inaan qabsano waa inaad ii imaado saasna asaa intii ugu keeno hadda saasna xurnimadii kusoo gelisa hadda waxay qorshaysan dalkayga iyo dadkayga in xurnimaan ku haysto oon ku joogo waxaan la soo xiriiray nabadoonka nabadoon waxaan dhahay xaaladdu macnaa ilaa intaas toban biloodaan rafaadsannahay maxaa ka dhihi leeday maad walaadan nagala hadashid markii hore liiskan iyagu soo gudbiyey waa xanuunsaday dib waa xamar u galay mar dambe doontu soo laabtan dib u soo xiriirnay nabadoo meeshaan weli joognaa aan dhahnay maxaad kale saas iyagu noo soo gudbiyey waana ku mahadsanay asigana nabadoonka caafimaad allah siiye maadaama hadda waa jecsana walaadana gacanteera koran len si aad iyo aad aligu soo dhowo waa mahadsan yihiin muslimiintu waa mahadsanta mujaahidiintu waa mahadsanta sharaf le- gacmo furan ayagu soo dhowsaan mahadsanta mugo waxaan leeyahay insha allah ilaa idinkiis ka doob keena leh dhowr iyo toban qofoodaad israacaysiin kaligaa saacadda aniga wallahi runtan kuu sheegaa dhowr iyo toban qofood baaris waxaan arki jira anoo kaliga salaad ka dukanaa inta kale ee hadduu roob nagu da'o kale nijaad arka inta digta aan dhaqanahay mugo waxaan leeyahay insha allah ilaa iyankana soo hanuuniyo ilaahina ay sheegeen wax meel walbo ay jiranba soo tooba keenaan leena askarigan ayaa ku biiraya tiro askar ah oo waayihii u dambeeyey toobada loogu qabtay degmada miirtaqwo kuwaasoo kadib markii ay garwaaqsadeen xumaanta ay ku jiraan iyo inay sanadan adduuniyo mid aakhiraba ugu jirin isku soo dhiibay shareecada islaamka iyagoo qiranay inay ka qoomameenayaan falalkii ay ku dhaceen ee nawaaqida ku ahaa islaamka kadibna si diiran loo soo dhoweeyey lana dareensiiyey walaaltinimo mahadsanid marwan maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada puntland ayaa sheegay in laga jartay mushaarkii ay ka qaadan jireen maamulkaas sida warbixintan uu ku hayay casaam carafaat maleeshiyaadkan oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo hub fara badan ayaa waxay shir jaraa'id ku qabteen magaalada carmo ee gobolka bari iyagoona eedeyn xooggan u jeediyey maamulka ridada siciidani maleeshiyaadkan ayaa sheegay in laga jartay muushaarka ay qaadan jireen iyagoona sheegay in la maasuqay agabka dagaal ay heli jireen waxayna sidoo kale maleeshiyaadkan sheegeen in bannaanka ay ka yihiin maleeshiyaadka ridada puntland ilaa laga xalinayo cabashadooda waxaa aad u soo badanaya godoodka ay samaynayeen maleeshiyaadka ridada puntland iyadoona dhowr jeer oo hore maleeshiyaadka ridada maamulkaas oo ah kuwo godoodsan ay la wareegeen qaybo ka mid ah magaalooyinka garawe boosaaso iyo gaalkacyo waxayna ka cabanayeen in laga jartay mushaarka ay qaadan jireen mahadsanid casaam askar ka tirsan ururgaaleedka loo yaqaana qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka suudaan xilli ay kasii dareysa xaaladda dalkaas yaasir maxamed ayaa inoo haya ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada ururgaaleedka qaramada midoobay ayaa lagu dilay weerar loo adeegsaday diyaarado daroon ah oo lagu beegsaday xero ay kaga sugnaayeen magaalada kadugle ee gobolka kardufan ee dalka suudaan sidoo kale weerarkan waxaa lagu dhaawacay siddeed kale oo afar ka mid ah xaaladooda caafimaad ay aad u liidato waxaana askarta la beegsaday ay ka soo jeedaan waddanka bangaladesh weerarkani waxaa lagu eedeeyey ciidamada r s f ee daacadda u ah dowladda riddada imaaraadka carabta hase yeeshee war ay maleeshiyaadku ku daabaceen baraha bulshada ayay kaga soo horjeesteen eedeymaha loo soo jeediyey oo ay ku tilmaameen kuwo aan sal iyo raadtoona lahayn ra-iisul wasaaraha bangaladesh maxamuud yuunus iyo xogayaha guud ee arrimaha qaramada midoobay antonio guteres ayaa walaac xoogan ka muujiyey weerarkani diyaaradda loo adeegsaday ee ka dhacay dalka suudaan waxayna sheegeen inay si aad ah u cambaaraynayaan islamarkaana uu ku beeray murug iyo welwel tan iyo markii maleeshiyaadka r s f ay bishii lasoo dhaafay la wareegeen magaalada alfaashir waxay inta badan howlgalladooda u wareejiyeen gobolka kordufan waxaana macluul daran laga soo sheegayaa deegaanada gobolka maadaama uu go'doon ugu jiro maleeshiyaadka wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in duqayn cusub ay maleeshiyaadku maalinnimadii shalay ee axadda ay ka geysteen magaalada dalinji ee dhacda koonfurta gobolka kordufan ay ku dhinteen toddoba qof oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen labiyo toban kale mahadsanid yaasir munaasabad lagu caleema saaray malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abo ayman masiirka muslimiinta in la toosiyo midnimada ummadana laka dadaala magacii ansaarta muddo horena haayna la hamuujiyo la fadahaya munaasabadda eelaamasaarka wax ka dhowaada hubeer beel ka mid a beelaha soomaaliyeed muslimka ah ee dega koonfurta soomaaliya waa qabiil astaan u ah u gargaaridda iyo garab istaagga mujaahidiinta ku taagan jidka allaah ansaar iyo gargaariyaalna u noqday diinkan iyo ehelkiisa wakhtigii loogu baahida badnaa magaceeda ayay ku xardheen cisada iyo sharafta xilli ay wiilasheeda u soo saartay halganka lagula jiro cadowga soo jireenka ah ee islaamka sufuufta jihaadka ayaana soo buuxisay xilli kuwo badan ay kadib dhaceen muddo haatan laga joogo dhowr iyo toban sano ka hor ayay balan iyo beeco la gashay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyada oo wacad ku martay in aan islaamka looga imaan dhufayskooda axdigaasoo ay weli ku taagan tahay sida aan u rajaynayno hubeer shuurada iyo wadatashiga ayaa u ah astaan iyo dhaqan waxaana dhowaan deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamigaha ee baay isugu yimid in ka badan boqol ruux oo ahaa hagaha iyo hormuudka beesha oo isugu jiray culimo waxgarad dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kadib kulama qaatay muddo shan maalin oo xiriir ah ayaa lagu gorfeeyey aayaha beesha wakhti xaadirkan tagtidii ina dhaaftay timaadada soo socota ayaana diiradda lagu saaray dib u habeynta hoggaanka dhaqanka ee beesha dhismaha guddi si guud uga shaqeeya horumarka iyo in dadka lagu hago dhabaha tadbiiqa shareecada soo xulista hogaamiye dhaqameed diiniyana ku hogaamin kara beesha kuna haga shareecada islaamka hoggaanka beesha ayaa dhammaadkii kulamadaasi u magacaabay malaaq maxamed aadan khayr manuur macalin medey malaaqa cusub beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay malaaq oo yoangmadaysiyin ya dooradan ya markamayla raayismeelya kukooy oo leeraw malaaq maxamed aadan kheyr manuur iina leeraw ya meeliyadahaytyaka dooradan doorashada ugaaska cusub kadib waxaa deegaanka raamacadde iyo deegaanada kale ee beesha ansaarta ee hubeer degta ka bilowday dabaaldegyo waaweyn oo lagu soo dhoweynayo malaaqa cusub kumanaan dad ah oo isugu jira rag dumar waayeel iyo carruur ayaana isugu soo baxay waddooyinka iyaga oo soo dhoweynaya hoggaankooda cusub rajo iyo mustaqbal fiicanna ka qaba inuu sida ugu wanaagsan u guto waajibaadka loo igmaday warkan waxa aan soo gaaray bartamaha deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta qof aan joogin loogama sheekayn karo shucuurka ka jira deegaankan waxay indhahaygu qabanayaan boqolaal dad muslimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar islamarkaana socda jidadka waaweyn ee deegaanka waxaa waddooyinka deegaanka raamacadey lagu xadhay raayaadka tawxiidka iyagoo dadka muslimiinta ay ku sii qulqulayaan halka ay ka soconayso qabanqaabada xafladda balaaran ee caleemasaarka malaaq maxamed aadan khayr manuur macalimadey malaaqa cusub ee beesha hubeer ee ansaarta ah intaasi kadib waxaa kelimad soo dhoweyn ha jeediyey suldaan ibraahim malaaq suldaanka guud beesha ansaarta ah ee ubeer ee wilaayaadka islaamiga ah dhammaantiin umaylanaa wajazaakum ullaahu khayr safaradiisan hagalleen dantii qabiilkan hayteen iyo tii muslimiintan hayteen dhammaantiyo isan hala laabteen oo walaalihiin reerbay xaflad iyo dhikadaayan ugaasiyo eleemasaarka isan ha ajiibteen wajazaakum ullaahu khayr yasiilena intii ay socotay qabanqaabada xafladda soo dhoweynta malaaqa beesha hubeer ee wilaayada islaamigaha ee baay mas-uuliyiintii goobta soo gaartay waxaa ka mid ahaa sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay iyo sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud aad baan u faraxsanahay aad buu u sarreeyaa shucuurkayga lama qiyaasi karo hadda ayaan soo gaaray xarunta doorashada caleemisaarka ay ka dhacayso waxaan ku arkay maxay ahayd waa xarun aad loo qurxiyey aad u wanaagsan maasha allah iyo rag aad u qiimo badan odayaal si fiican loogu soo labasay waa meel caalami ah si kale kuma garan kartid ma garat farxad aad iidin ingata geedka in munaasabadan ka qayb gala weliba kulankan wayba arag hore maybaa ka aaday wakhtaana safar ama wax ka gali deegaanka iyo dadkana wakhta hadda ismoogna marka farxad gaara waa ingata eedyeednan ka faraxsan warbixinteena soo socota ayaan ku eegi doonaa xaflad siyar sare loo soo agaasimay oo lagu caleema saarayay malaaqa cusub beesha hubeer oo ka dhacday deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina bulshada ku dhaqan deegaanka buusaar ee wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida mar kale warbixintan uu ku hayo casaam carafaat waa qayb ka mid ah xamladda alhidaaya ilaa sabiili najaat oo ay wadeen culimmada soomaaliyeed taasoo ay ka wadeen degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gado waxayna markan safar ku tageen deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaq ee wilaayadaas iyadoon halkaasi kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas waxayna culimmada qabteen nodbo cilmiyo taabanayso dhinacyo badan reer buusaawo nabi maxamed waxaa leeyay waa dhimanaysa adiga nabi maxamed waa dhintay calayhi salaatu wasalaam dadkana waa dhimanayaan waa laysa soo saarayaa maalinta qiyaama ilaah hortiisa lagu doodi doonaa diintaas aan wada gargaarno maanta diinta ilaahay reer buusaarow gargaaray u baahan tahay diinta ilaahay ha loo gargaaro ilaahay dartiisa loogu gargaaro ilaahay waxaan idinka baryaynaa mar labaad inuu raxmadna siiyo ikhwaanii maraakisa hala tago tawxiidka ilaahay hala barto culimmada ha laga faa'iidayso soomaali waxay tira daruur maalin kasta ma da'dee marmar bay da'daa fursaddan hadda aad haysataan wakhtiga aan dhiman doono ma ogi meeshana loo soo jooga ma ogin waan dhimanaynaa war intaana lagu imanin hadda tawxiidka aan baranno ilaahayna aan ku caabudno reer busaaro waxaan idin leennahay cisigeen iyo karaamadeenna sharafteennu waxay ku jirtaa inaynu laa ilaaha ila allah martigelino awlaaddiinnii furmahay u wada dareereen annaga markaan halkan idinku imanayno da'yarta furmaha taagan idinku hadlasheen ayaan rabnaa qodaxda inaan ka leexinno ayagaan rabnaa inaan jaranjarro u dhigno geedka dhaqso u fuulaan baan rabnaa idinkaan rabnaa inaad gadaal ka soo riixdaan carruurtiinna wiilashaa naga soo hor jeeda waxaan leenahay odayaashan hortiinna fadhiyayo xujay idinku yihiin idinkoo dhallinyaro inaad guryihiinna jiiftaan odayaashanna ay furinta taagan yihiin oo qoriga ku jeeniqaarsan yihiin ilaahay agtiisa waad ku doodi doontaan qiyaamaha dalkeenna iyo diinteennu waxay noqdeen gabadh qurux badan oon ehel iyo aqaarib midna aan lahayn dalkeenna aan tusno inay ehel leeyihiin inuu aqaarib leeyahy diinteenna aan tusno inay wiilal ka dhasheen libaaxyaal aynu lahay aan tusno insha allahu tacaala reer busaaro ballankeennu wuxuu yahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la galeen barbarkiinayana gaala nooga soo dhicin insha allahu tacaala intaynad wacilmiyada iyo kulmada ay la qaadanayeen bulshada deegaanka buusaar ayaa waxaa si qalbi furan u soo dhoweeyey culimmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada ah qaar ka mid a waxgaradka deegaankaas taala ayaa mahadsan maad dhammaanteed ilaahay subxana watacala ayaan wacilinaynaa intaas kadib wixii aad noo keenteen oo caqli cilmi ah oo maaragtay ilaahay subxana watala diintiisa ku sheegay waan ka qaadan gaalana haddii annaga inay maogta ay dhagar noo wado oo wax malegaysan waa ognahay taasoo joodaanay hadalkiina waxaan u qaadanay si guud insha allahu marka adinkana waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinaynaa shabaab almujaahidiin baan u mahad celinaynaa odayaalka soo maray labada kun oo meel noo soo maray gada soo afmeeray haddana degmada ceel waaq oo geeska ah nagu soo booqdina waa u mahad celinaynaa ajir iyo xasanaad allaha idinka siiyo waxaanu leenahay jasaakum allahu jasaa intaad noo marteen iyo intaad noo sheegteen waana qaadannay waana ku dhaqanaynaa waan soo dhoweynaynaa si guud baan in soo dhoweynaynaa warkiinina waan qaadannay bilay towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamladan ay hogaaminayeen culimmada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee gado ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay una soo dhoweeyey dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee gado mahadsanid mar kale casa warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu